baaris qoto dheer oo ay sameeyeen hay-adaha baarista iyo xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka kadib wuxuu xafiiska u gudbiyey maxkamadda gobolka banaadir eedda sideed iyo toban eedeysane oo loo haysto musuq maasuq been abuur dukumenti lunsasho leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne ka faa'iideysta xafiis dowladeed dayacaad iyo gudasho la-aanta waajibaadka sharci ee saarnaa eedeysanayaasha la eedeeyey ayaa iskugu jira sagaal eedeysane oo xiran iyo sagaal eedeysane oo maqano ah waxayna kala yihiin sida soo socota eedeysanayaasha xiran kow eedeysanaha koowaad cabdulaahi maxamed cali agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya xilka agaasimaha guudna loo magacaabay lixdii ogost labaatan labaatan labo eedeysanaha labaad maxamed cadde mukhtaar cabdiraxmaan agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya xilka agaasimaha guudna hayay intii u dhexeysay shan iyo labaatankii bishii lixaad labada kun iyo shan iyo toban iyo ilaa sagaalkii bishii toddobaad labada kun iyo labaatan eedeysanaha saddexaad cabdulaahi maxamed cusable ahna agaasimaha waaxda ajaanibta ee hadda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya afar eedeysanaha afaraad cumar macalin cali cumar katiin agaasime ku-xigeenka waaxda ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shan eedeysanaha shanaad saabir xasan cabdinuur madaxa hubinta fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lix aadan maxamed cabdi ahna maamulaha qaadashada fiisada ee waaxda fiisa kordhinta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha toddobo eedeysanaha toddobaad abuubakar maxamed cali ahna maamulaha xafiiska canshuuraha beriga ee garoonka aadan cadde ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya sideed eedeysanaha sideedaad cabdiqaadir cabdi socdaal abtidoon ahna khasnajiga qeybta dakhliga ajaanibta ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sagaal eedeysanaha sagaalaad maxamed aadan cabdulaahi ahna maamulaha bangiga ee laanta garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan eedeysanayaasha maqanayaasha ah kow cabdiraxmaan cabdikariin ibraahim ahna madaxa madax qeybeedka ruqsadsiinta ajaanibta ee waaxda sharciga iyo xiriirka shaqaalaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kana howlgeli jiray garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho maqane labo eedeysanaha eedeysane cabdulaahi daahir weheliye ahna khasnajiga qeybta dakhliga ajaanibta laanta garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maqane saddex cabdiwaaxid muxsin ibraahim ahna shaqaale ka tirsan qeybta ruqsadsiinta ajaanibta ee waaxda sharciga iyo xiriirka shaqaalaha ee wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada kana howlgeli jiray garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho maqane eedeysane muxuudiin xasan jurus saabey agaasimihii waaxda canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo ah maqane baxsad ah eedeysane eedeysane maxamed idriis axmed ahna mada madaxa qeybta canshuuraha dadban ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maqane eedeysane maxamed aadan jimcaale koofi ahna agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maqane eedeysane cabdiqaadir cilmi cali ahna agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maqane eedeysane cabdiraxmaan maxamed cali caadle ahna agaasimihii hore ee waaxda ajaanibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahne maqane eedeysane abubakar xasan aadan madaxii hore ee xaqiijinta dukumentiyada codsiga fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maqane